أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah suldaankii beesha mursade ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo geeriyooday iyo maamulka wilaayadda jubbada hoose oo ka tacsiyeeyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan siddeed iyo toban sanno kadib kufriga caalamiga ah oo quuska muujinaya duulaanka afrikaanta ee soomaaliya iyo falanqeeyo sheegay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay tahay maamulka keliya awoodda u leh ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed waxaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan warbixin xiise badan oo soo koobaysa arrinkaasi qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah fadeexad ku habsatay xasan guurguurte iyo xubno ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kadib markii la geeyey xerada xalane si ay uga qayb galaan xafladda dhalashada boqorka ingiriiska qof soomaaliyeed oo ku dhintay shil ka dhacay koonfur afrika waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta siddeedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qaar ka mid a wariyaasheena ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona waxaa toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan eeraddaan internetka ku leenahay ee laifstariimka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararka aynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa siddeed iyo toban sanno kadib kufriga caalamiga ah ayaa quus ka muujinaya duulaanka afrikaanta ee soomaaliya iyadoona falanqeeyo uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay maamulka keliya ee awoodda u leh ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed ku soo dhowaada warbixin xiise badan oo arrinkaas oo soo koobaysa waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
loolanka awoodeed ee ka dhex jira qaaradda geeska afrika ayaa soo jeedanaya indhaha quwadaha caalamiga ah ee ay ugu waawan yihiin maraykanka iyo reer yurub mandiqadda ayaa hadda wajahaysa dagaal siyaasadeed iyo mid militari oo ay samaynayaan dowladahaas mid walbana uu dano gaar ah ka leeyahay geyiga soomaaliya dhimbilaha jihaadka ah ee ay mujaahidiintu ka hurinayaan geeska afrika ayaa fashiliyey ajandayaal guracan iyo dibindaabyo badan oo ay salabiyiintu u qoolayeen muslimiinta bariga afrika dalka muslimka ah ee soomaaliya oo udubdhaxaad u ah siraaca bariga afrika ka jira ayay duulaan salibi ah oo aan geedna loogu soo gaban ku soo qaadeen in ka badan lix dowladood oo kufaar afrikaan ah kuwaas oo taageero caalami ah ka helaya gaalada reer galbeedka dowladahaas oo loo soo adeegsaday la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed ayaa waxa ay soo weerareen mujaahidiinta dadkooda iyo dalkooda ku maamulayay ku dhaqanka shareecada islaamka markii ay iska xoreeyeen hogaamiye kooxeedyadii sagaalka ahaa ee sariigtii iyo dadnimadiiba ka guurtay gogol xaarna u ahaa dagaalka ashahadaladirinimo ee maanta socda dagaalkaas ayaa dowladdii ugu horreysay ee iclaamsay ahayd dowladda salibiyadda ah ee maraykanka waxa ayna sheegtay in ay si cad uga soo horjeedo in ummadda soomaaliyeed ay isku xukumaan kitaabka nabadda shareecada islaamka hoostiisana ay tahay mid iyagu dhibaato ku ah waxaa soomaaliya durbadiiba dhan kasta lagaga soo daadiyey ciidamo afrikaan calooshood u shaqaystayaal ah iyo ciidamo xabashi etoobiyan fara badan kuwaas oo ay tabantaabinayeen taageero hagarla'aaneedna ay u fidanayeen dowladda salibiyadda ah ee maraykanka madaxweynihii maraykanka gaal george w bush ayaa sannadkii laba kun iyo toddobadii ku amray meles zanaawe ra-iisul wasaarihii halaagsamay ee xabashida etoobiya in uu duulaan ku qaado dalka muslimka ah ee soomaaliya si loo dumiyo nuurkii ka soo iftiimay magaalada muqdisho kolkaas oo maxaakiimtii islaamiga ah ay ka adkaadeen maleeshiyaadkii dagaal oogayaashii ashahadalla dirirka ahaa ee maraykanku soo dhistay duulaankii ciidanka xabashida ee maraykanku gadaal ka taagnaa ayaa shacabka muslimka soomaaliyeed ku riixay in ay baraarugaan oo ay hubka u qaataan cadowgaas duulaanka ku soo qaaday waxaana ay sababtay in sanadkii laba kun iyo sagaalkii ciidankii xabashida etoobiya ee duulaanka gardarro ku soo galay soomaaliya iyaga oo jabay guuldarrana dhabarka ku sitaa ay dib ugu laabteen waddankooda hadda oo duulaankaas laga joogo siddeed iyo toban sano oo xiriir ah ayay mujaahidiinta al-shabaab ku guulaysteen in ay dagaal wakhti dheer qaatay kadib salibiyiinta shisheeye ay ku soo owdaan xeryo cayiman waxaana soo dhowaaday wakhtigii ciidankaas dalka laga bixin lahaa warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay falanqeeyaan wejiga cusub ee uu yeelanayo loolanka geeska afrika ee dowladaha qaar ay samaysteen taxaalufyo iska soo horjeeda camir xasan oo ku takhasusay arrimaha amniga iyo milatariga ayaa aaminsan in duulaankii etoobiya ee soomaaliya ku soo qaaday uu ahaa dhismaha waxaa loogu yeero dowlad federaal ah oo ujeedka laga lahaa uu ahaa in ciidamo jinsiyado kala duwan leh dalka la soo geliyo isaga oo maraykanku doonayay in uu xabashida ka dhigto دجال وكالادات السلطه في الصومال تفضل نعم وباختصار شديد بعد امراء الحرب محمد فرح عيديد وعلي مهدي هذا الصراع انتهى بنشوء حركه جديده اسمها حركه المحاكم الاسلاميه وهذه الحركه si ay koobnaani ku jirto kadib loolankii ka dhexeeyay labadii dagaal ooge ee maxamed faarax caydiid iyo cali mahdi waxay dirartoodii ku soo dhammaatay soo ifbixii maxaakiimta islaamiga kooxdan ayaana horraanteedii waxaa u suura gashay in ilaa xad ay la wareegaan dhulka soomaaliya dhalashada maxaakiimta iyo la wareegidoodii soomaaliya ayaa keentay in dowladaha galbeedka ay dibadda soomaaliya ugu soo dhisaan xukuumad kumeel gaar ah oo ajandaheeda raacsan taasoo ay taakulaynaysa dowladda etoobiya etoobiya ayaana bilowday in malafkan ay uga faa'iidaysato danaheeda dabcan markii ciidamadii maraykanka ee suuduulayaasha ahaa lagu jibiye soomaaliya ayna isaga carartay dalka awooddeeda dawliga ahna ay ku fashilantay inay la wareegto maamulka soomaaliya waxay middan albaabka u furtay in ciidamo afrikaan ah oo ay etoobiya calanka u sida ay soo galaan gudaha soomaaliya waxayna etoobiya qiil ay ku andacoota ka dhigatay markii ay soo gelaysay gudaha waddankan inay garab istaagaysa xukuumadda kumeelgaarka ah dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ay etoobiya u soo gelbisay muqdisho waxa ay qayb ka ahayd taatikadii ay xogooga dawliga ah iyo kuwa afrikaantuba ay ku doonayeen inay kula wareegaan guud ahaan gacankuhaynta dalka soo gelitaanka ay ciidamada etoobiya ku soo galeen soomaaliya halkan ayuu ka bilowday oo ah inay sheegatay inay garab taagan tahay xukuumadda kumeelgaarka ah si ay u wajahda maxaakiimtii islaamiga ahaa ووقفت خلفها اثيوبيا دخول اثيوبيا بدا من هنا من دخول اثيوبيا العسكري في الصومال بدا من دعم الحكومه الانتقاليه في مواجهه المحاكم isbahaysiga gaalada afrikaanta ee loo yaqaana admis wakhtiga ayaa ka sii idlaanaya dowladaha reer galbeedkuna ma awoodaan in ay sii wadaan maalgelinta ciidamada sidaas daraaddeed ayay xukuumadda masar khilaafka qaybsiga biyaha webiga niil kala dhexeeyo etoobiya waxa ay bilowday in ay ku soo biirto siraaca arrinkaas oo xaaladda juqraafiga siyaasadeed ee mandiqadda sii adkaynaya cadowga salibiga ah in uu gumaysi ku sii hayo soomaalida waxa uu bilaabay kala qaybin dhuleed iyo mid bulsho isaga oo dhisay maamul goboleedyo kala duwan oo isaga si toos ah u taabacsan falanqeeye caamir xasan ayaa waxa uu ka shanqarinayaa in etoobiya ay ciilan tahay oo ay doonayso in marnaba aysan soomaaliya oo midaysan dib cagaheeda isu taagin wuxuu carrabaabay in nidaamka keliya ee soomaaliya midayn kara uu yahay nidaamka islaamiga ah ee ay mas-uulka ka tahay shabaabulmujaahidiin wuxuu cadeymihiisa ku xoojiyey in shabaabulmujaahidiin ay yihiin awood diimeed oo soomaalidu u dhan tahay ayna awooddo inay soomaalida u ilaaliso midnimadooda dadeed iyo midda dhuleed isaga oo shabaabulmujaahidiin la meel dhigay imaarada islaamiga ah ee afghanistan dowladda salibiyadda ah ee maraykanka oo qayb ka ah duulaanka soomaaliya ayaa marnaba doonayn inay mujaahidiintu mideeyaan shacabka soomaaliyeed waxayna soo adeegsadeen salibiyiinta etoobiya iyo xulafadeeda واصبح الوجود الاثيوبي في الصومال هو وجود استراتيجي لانه يمنع تماسك الدوله الصوماليه التي حاربتهم في اقليم وقديم وطبعا duulaanka ay dowladda etoobiya ku joogta dalka soomaaliya ayaa noqday mid istaraatiiji ah sababtoo ah waxay ka hortegaysaa hanaqaadka iyo isqabsiga dowladda soomaaliya oo berri ka maalin ku dagaalami karta dhulka soomaali galbeed sidoo kale dabcan waxaanan meesha ka marnayn cadaawadda diineed ee ay etoobiya u qabta muslimiinta soomaaliya iyo dana kale oo guraacan si guud dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ay soo dhoodhoobtay etoobiya waxay ahayd mid aad u jilacsan dhinac welibana ka liidata intaasi ka gadaal waxaa hanaqaaday xarakada islaamiga ah ee al-shabaab waxayna la wareegtay talada dalka xarakadanna waxay ahayd awoodda keliya ee midayn karta soomaalida waxayna al-shabaab aad u shabbahaan jamaacadda daalibaan ee ka dhisan dalka afghanistan xarakada daalibaan iyadoo lagu kiciyo dacaayado aad u xooggan oo lagu suurad xumeynaya halgankeeda laguna tilmaamay mid xag jir ah haddana caalamka oo idil xilligan waxaa u caddaatay in daalibaan keliya ay mideyn karta dadka reer afghanistan xarakada al-shabaab waxay ahayd darafka keliya ee awoodda u leh inuu mideeyo soomaaliya iyo inuu ka hirgeliyo dowlad adag oo ay soomaalidu leeyihiin balse beesha caalamka marnaba ma doonin xal ka yimaada dhanka xarakada al-shabaab caalamka ayaa al-shabaab u arkay awoodda masaalixda soomaalida ku horgudban soomaaliyana ay ka hirgelin doonaan dowlad islaami ah oo ku dhisan sooyaalka islaamka galbeedka ayaa istusiye xarakada al-shabaab oo ah mid islaami ah haddii ay la wareegto gacankuhaynta soomaaliya in halis uu wajihi doono ganacsiga caalamka boqolkiiba labaatan oo uu maro marinka baabulmandeb marka sidee loogu oggolaan karaa xarakadan inay joogto mandiqadda ayna la wareegto guud ahaan iyadoo weliba uu maraykanku uu iclaamiyo dagaal ka dhan ah argagixisada si la mid ah doonista iyo rabitaanka beesha caalamkana waxa uu ahaa in lagu duulo jamacaadka jihaadiga ah etoobiyana waxay qayb ka ahayd isbahaysigii ku duulay xarakada al-shabaab waa ayna ku duushay فبالتالي كانت الإرادة الدولية أن تضرب هذه الحركة وكانت أثيوبيا هي جزء من هذا التحالف الذي يضرب هذه الحر- الحركة وتم ضرب هذه الحركة joseph borel oo ah madaxweyne ku-xigeenka ururka midowda yurub iyo madaxa arrimaha dibadda ayaa isna ka shanqariyey in wakhtigan la joogo aysan keligood sii wadi karin maalgelinta ciidamada afrikaanta ah wuxuuna ugu baaqay midowda afrika iyo gaalada karamada midoobay in ay la qaybsadaan culayska maaliyadeed arrimahan oo idil ayaana bannaanka soo dhigaya in kufriga caalamiga ah uu ku jabay duulaanka soomaaliya uuna soo dhow yahay nasriga allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka waxaa idinku soo maqan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ka tacsiidaysay geerida suldaankii beesha mursado ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe balse markan fadeexad ayaa ku habsatay xasan gurgurte iyo xubno ka tirsan kooxda riddada kadib markii la geeyey xerada xalane si ay uga qayb galaan xafladda dhalashada boqorka ingiriiska qodobkaasi sidoo kale qof soomaaliyeed oo ku dhintay shil ka dhaca koonfur afrika waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalaaba waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maher maxamed haye maher waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka guud maraynaa een, howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen xaafadda xoosh degmada dherkiinley ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dhaarcada waxaana dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay guri uu degan yahay taliyaha maleeshiyaadka riddada dharcadka degmada kaaraan balse waa uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen wadada xiriirista degmooyinka wallaweyn iyo afgooye waxayna kusoo qabteen sarkaal murtad ah oo taliyo ka ahaa isbaaro murtadiinta u tiilay wadadaasi murtadka lasoo qabtay oo ka tirsanaa milatariga riddada taliyo ciidanna uu ahaa maleeshiyaadka isbaarada joogay ayaa lagu magacaabaa sanay barre waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee sanad ka hor duulaanka ku qaaday deegaano ka tirsan shabeellada dhexe sarkaalka nolosha lagu qabtay ayaa qiray in siddeed iyo afartankii saac ee u dambeeyey gaadiidka safarka ah ay ka dhaceen lacag dhan shan iyo toban kun oo doolarka maraykanka ah sidoo kale waxa uu intaa ku daray in toddobadii maalmood ee u dambeeyey ay gaadiidka safarka ah kala degeen islamarkaana kufsadeen kow iyo toban haween ah oo ka mid ah een, haweenka muslimaadka ah ee ku safra waddadaasi een, dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen koronyo ka tirsan ciidamada kufaarta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta kenya ah laba kale ayaa sidoo kale lagu dhaawacay gaari kooyal ah oo qori dhashi ka ah uu ku rakiban yahayna waa la gubay waxaan markan soo qabanayaa een, bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka een, kataayib al akhbaariya ayaa gelinkii dambe ee maanta faafiyey qaybta sideedaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen tuulada nasrudiin degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalkan ayaana soconayaa muddo lix daqiiqo iyo afartan iyo shan sekan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa fadeexad ku habsatay xasan gurguurte iyo xubno ka tirsan xukuumadda muqdisho kadib markii la geeyey xerada xaranee si ay uga qayb galaan xafladda dhalashada boqorka ingiriiska madaxda xukuumadda muqdisho ayaa mar kale ku dhaqaaqay tallaab muujinaysa in ay yihiin lahaystayaal u afduuban shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya gumaystaha ingiriiska ayaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xukuumadda muqdisho uga yeeray xerada xarane ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegayay dhalashada boqorka waddankaasi xasan gurguurte iyo xubnihiisa wasiirada ayaa kasoo muuqday iyagoo ku sugan xero ciidan oo ku taal xarane safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda xukuumadda muqdisho ay ka qayb galeen xaflad loo sameeyey dhalashada jaarleska saddexaad ee ingiriiska xukuma muuqaalo laga soo qaaday xerada ayaa muujinayay xasan gurguurte iyo siyaasiyiin kale oo u dabaaldegaya dhalashada boqorka ingiriiska islamarkaana een gadaashooda ay ka muuqdaan difaacyo ciidan baraha bulshada ayaa si aad ah la iskula dhex qaaday sawirada madaxda xukuumadda muqdisho ee ingiriiska u dulaysan kumanaan soomaali ah oo arrinkan ka warceliyey ayaa ku tilmaamay ihaano daran oo ay dhex muquuranayaan siyaasiyiinta dabalifyada soomaaliya dowladnimadii soomaaliya ee ummadda lagu maaweelinayay waxay kusoo ururtay in madaxda dhan ay tagaan xalanee si ay uga qayb galaan dhalashada oday caddaan gumaysi ah kuwan ayaa sheeganaya madax bannaani iyo milgo ayuu yidhi mid ka mid ah dadkii ka warcelinayay fadeexadda ku habsatay xasan gurguurte iyo saaxiibadiisa aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir een waxaa la hadalhayey madaxweynaha cusub ee maamulka ashaadala dirarka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro oo isagoo aan weli xilka la wareegin een soo dhoweynaya saraakiil iyo jenaraallo ciidan oo ka tirsan dowladda etoobiya waxaa baraha bulshada aada la iskula dhex marayay oo lasoo dhigay sawiro muujinaya cabdiraxmaan ciro oo la kulmaya safiirka etoobiya iyo jenaraallo ciidan oo etoobiyaana aad ayaana la iskula dhex marayay sawiradaasi waxaana la isweydiinayay waxa soo dadejiyey in durba uu la kulmo mas-uuliyiin xabashi ah waxaana kulankan lagu micneeyey hamuun uu murtad cabdiraxmaan ciro u qabo gumaystaha etoobiya xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga inta faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaan geliyey tira duqaymo ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay inay dhaceen ilaa shan xasuuqyo ah tirada dadka ku shahiidayna waxa ay gaarayaan toddobaatan iyo kow ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddobaatan iyo lix kale bashiir oo tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun iyo konton iyo lix halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afar kun laba boqol lixdan iyo siddeed kale goobaha maanta duqaymaha laga soo diiwaan geliyey waxaa ka mid ah waqooyiga magaalada khaza si gaar ah mukhayamaadka baytulaahiya iyo jabaaliya kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno saacadihii lasoo dhaafiy howlgallo kala duwan ayay fuliyeen bashiiroo muqaawamadu waxa ay sheegeen inay kamiin u dhigeen ciidan sahayno ah oo gaarayay ilaa shan iyo toban askari oo ku sugnaa baytulaahiya dhammaantoodna allah fadligii howlgalkaasi lagu dilay muqaawamadu waxa ay sheegeen in ciidanka sahaynada iyo dagaalyahanadooda uu dhex maray dagaal foolkafool ah sidaa darteedna allah fadligii la dilay ilaa shan iyo tobanka askari ee sahaynada ah dhanka kale bashiiro waxa loogu yeero maxkamadda dembiyada adduunka ayaa waxay soo saartay qaraar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu iyo sidoo kale wasiirkii hore ee difaaca yahuudda yoaf galland iyo sidoo kale maxamed addayf oo ah mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarsareeya ee kooxaha muqaawamada filistiin dabcan qaraarkan oo ahaa mid lagu maadaysto islamarkaana lasii ogyahay in uu yahay mid aan dhaqangelaynin ayaa dowladaha qaybta ka ah maxkamadaasi in lagu soo xiro shakhsiyaadkaas dabcan waxaa xusid mudan in horey maxkamadan ay soo saartay qaraaraad badan oo farayay in lasoo xiro madax hogaamisa qaar ka mid ah dalalka caalamka waxaana ugu dambeeyey qaraarkii ay ka soo saartay madaxweynaha ruushka valadimir putin dhammaanna qaraaraadka ay maxkamadan soo saarta ayaa ah kuwo madhalays ah oo gaaladay dhistay ayaaba doonayn inay fuliyaan qaraaraadka ay soo saaraan xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinayna waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo suldaankii beesha mursado ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa geeriyooday suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq waxa uu ahaa suldaankii beesha mursado ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe xale ayuu ku geeriyooday isbeddelka degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maanta ayaana lagu aasay qabuura ku yaala degmada jirib ugu horeyn wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka tacsiidaysay geerida suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq suldaankii beesha mursade aan dhegeysano kelimad uu jeediyey sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى أيا محد إسكله وحكست iyo qadar kasta anoo qadarayo allahaas ayaa mahad iskale ilaahay mahadiis kadib waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa suldaan maxamed maxamuud maxamed oo loo yaqaano suldaan maxamed deeq oo xalay ku timid geere kana tirsanaa salaadiinta walaayada jubbada hoose waxaanu leenahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ilaahi subxaanahu wa tacaalaa suldaankaas ha u naxariisto ehelkiis iyo qaraabadiisna ilaahay sabar iyo iimaan ha siiyo gaar ahaan beeshii ka dhashay beeshii murunsade oo suldaanku u ahaayey waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha idiin siiyo walaalka saacaddiis baa la gaaray saacaddana dib looma dhagaayo ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar iyo iimaan ha idiin siiyaan leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah oo garanaysay walaalkaas khayr badan aan ku tuhmayno nin wuxuu ahaa aad oo farxaan u ah nin wuxuu ahaa aad u kaftan badan dadkii markan garanayay iyo dadkii codkiis maqlayay waxaan leenahay ilaahay sabar ha idiin siiyo ilaahayna ha loo baryo ilaahay inuu naxariisto walaalkaas gaar ahaan dhaqankii oo ka tirsanaayey oo maogta ilaahay subxaana wa tacaala ka doortay oo garabna u ahaa waxaan leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ha idiin siiyo idinkana walaalkeen ilaahay baa naga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar hana siiyo aadna ha looga duceeyo ilaahay in ilaahay subxaana wa taala u dambe dhaafo jannaatulfirdowsna ilaahay geeyo ilaahay loo baryo sidoo kale in ilaahay subxaana wa tacaala aad u baryadaan booskii iyo ilaahay subxaana wa taala walaalkeen meeshii banneeyeen nin khayr badan ilaahay subxana wa taala nooga bedelo ilaahayna in loo baryo jazaakum allahu khayran waxaan leenahay mar kasta iyo waqti kasta iyo saacad kastaba qof joogayo lama arkaayo qof kasta saacaddiis ma dhaafayo in ilaahay subxaana wa tacaala baryadiis iyo ku xiranaashadana guud ahaan in aad loo badiyo dadka muslimiinta ah saacadda mar kasta adoo filayna ayaa kugu imaanaysaa markaan ilaahay la baryo ilaahay lagu xiranaado ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha hanu hagaajiyo wasala allaahuma wasalam calaa nabiyina moxamed intaasi kadib aaska suldaan maxamed deeq ugu horeyn maanta waxaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah bismi illaahi raxmaani raxiim innaka meyitun wa innahum meyituun waxaa lagu bilowday lagu bilaabay nebigeenna moxameda sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa nala tusaalaynayaa hadduu asagu geeriyoodo cid haraysaa inaysan jirin innaka meyitun adigu waad geeriyoonaysaa nebi maxamedow salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh wa innahum meyituun ayaguna waa geeriyoonayaan maanta qabriga aan dul fadhinno oo aannu waxa weeyaan diyaarka ku nahay waa maxamed maxamuud maxamed waa suldaankii beesha murusadee ee jubbooyinka weeyaan ama karanle hadda sida la yidhaahdo walaalkaas isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay jannadiisa inuu ka waraabiy su'aashu waxaa weeyaan annagu walaalkii waa uu tegey waana kor taagannahay walaallo badanna waa geesaheenna laakiin su'aasha muhimkaa waxa weeyaan waan tegaynaa ee maxaa lagu tegayaa maxaa adiga meeshaas kaaga horreeya dalluunta iyo qabriga maxaa kaaga horreeya iimaankaagu see buu yahay ma iimaan waxa weye wanaagsanba mise waa iimaan aan waxba goynayn oo eber ah tawxiidkaagu waa sidee maxaa kaaga horreeya ma tawxiid saafiya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah oo dhawaaqeeda aad taqaanid oo aad macnaheeda taqaanid ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alle mooyaane wa ashhadu waxaan qiraya anna muxammadan rasuuluullah nebi moxamed rasuulkii ilaah inuu yahay sidaa ma kuugu saxan tahay tawxiidku mise waa uu kaa jaban yahay alle iyo awowow baa leedahay salaaddeenni ma noo saxan tahay meesha maxaa nooga horreeya salaaddeennii jamaacada rag haddaan nahay ma aadnaa mise waa luuqluuqaynaayoo maxween jamaacada ma xaadirno waa waxa nala weyddiinayoo kaaga horreeya sakadaadu waa sidee xoolahaaga sidaad ay alla ogyaha ma uga bixisaa mise waad khayaantaa oo aakhiro waa lagu weyddiinayaa asakaatu waa ukhtu salaa salaadday way la walaal tahay waa lagu xijiyaa sakadaadu waa sidee waa lagu weyn waa nala weyddiinaya kullu nafsin daa'iqatulmowt naf kasta geerida waa dhadhaminaysaa shiikh baysan lahayn oo shariif baysan lahayn oo amiir baysan lahayn oo taajir baysan lahayn oo hooyo macaan baysan lahayn oo aab baysan lahayn oo saqiir baysan lahayn oo amiir baysan lahayn kulluna shakhsi kasta mar buu dhadhaminayaa markaana maxamedeeq baa dhadhamiyey ruux kastana sidaasay u sugaysaa su'aashu marka waxa weeyaan aan u diyaargarowno meesha ayada ah walaalayaal walaalkaa nin qiimale buu ahaa muslimiin oo dhan buu ka geeriyooday khaasatanna waxa weeye reer jubbooyinka ayuu ka geeriyooday khaasatanna reer jamaame ayaan aan uga sii dacsiyeelaynaa waxaan leenahay dhammaanteed iyo asxaabtii iyo macnaha wulaaddii iyo ragguu la shaqaynaya iyo iyo awlaaddiisii intaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba allah naga siiyo asagana janatu firdows allah ku casuumo awlaaddii reerkii u ka tagana badal khayr qaba allah siiyo annagana allah nooga daba naxariiso hada wabilahi towfiiq wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin markan idaacadda islaamiga andalus ayaa goobjoog ahayd halkii maanta lagu aasay suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq suldaankii beesha mursade aan soo dhoweeyey walaalka cismaan axmed dhubow haye cismaan waxaan ku sugannahay qaburaha magaalada jilib inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa qaburaha lagu aasay suldaan maxamed deeq kaas oo xalay ku geeriyooday cusbitaalka weyn ee degmada jilib hadda ayaa u dhammaaday aaskii loo sameeyey suldaanka waxaa ila joogo bashiir muxuudiin abu ayman bashiir soo dhowow bal aaska iyo waad maqlaysay sheekh bali ayaa dadkii xusuusiyay allah marka laysugu imaado halkaan oo kale ee qaburaha in dadka ay xasuustaan geerida bal shucuurta maanta dadka gaar ahaan salaadiinta iyo si guud dadkii kasoo qayb galay aaska suldaanka aad baad u mahadsan tahay walaalka cismaan axmed dhubow ugu horeyn waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq suldaankii beesha mursade ee labada juba runtii cismaan wixii ka dambeeyey xalay salaadii cishaha kadib markii uu suldaanka ku geeriyooday isbeddelka weyn ee degmada jilib ee dadka muslimiinta waxay ahaayeen kuwa goobta soo gaarayey islamarkaana halkaas ugu tacsiinayay ehelka qaraabada iyo guud ahaan dadkii muslimiinta ahaa uu ka geeriyooday suldaan maxamed deeq saake labada saac wixii ka dambeeyey ayaa salaadii janaasada lagula soo tukaday fagaaraha beerta shareecada ee degmada jilib runtii aaskiisana waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo maanta ku sugnaa qabuuraha degmada jilib ee ku yaala dhinaca bari ee magaalada runtii daqiiqado ka hor oo aaska uu soo gebagaboobay dadku waxay ahaayeen kuwa aad uga hadlayay suldaan maxamed deeq iyo waxa ay ka yaqaanaan runtii suldaanka ka shakhsiyan aad baan u aqaanaa cismaan muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu qeyb ka ahaa salaadinta walaayada islaamiga ee jubbada hoose inta badan ka qeybgelayay munaasabadaha marar badan oo aan suldaanka la kulmay nin aada u kaftan badan oo dabeecad wanaagsan oo waxa uu qofka u qabo u sheega ayuu ahaa waxba aan la gamban waxaan leenahay ilaah naxariista suldaanka waxaan halkan uga tacsiinaya dhammaan maamadii dhashay suldaanka caruurtiisa qaraabadiisa ehelkiisa dadkii uu suldaanku ahaa iyo guud ahaan muslimiinta waxaan leeyahay aan u duceyno suldaan maxmed eeq jazakallahu khayr bashiir aad ayuu mahadsan yahay markaana waxaan siin doonaa golaha dhaqanka ee labada wilaayo ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo iyagana muddo isla soo shaqeeyeen suldaanka waktigii gobolka u ahaa jubbooyinka iyo hadda oo gobolka loo kala gooyey labada jubbe qaar ka mid ah salaadiinta ayaan siin doonaa oo iyagana nagala qayb qaadan doono aaska iyo weliba sidoo kale tacsiyada suldaan maxamed kan waxaanala joogo abdulla cabdi cigaal oo loo yaqaano duday oo ka mid ah odayaasha beesha mursade soo dhowow waxaan joognaa halkii lagu aasayey suldaankii adna dabcan ehelka ayaad kamid tahay ninkaan amar ilaahi ayaa u yimid wuxuu ahay suldaanka beesha karanle anaguna odayaasha oo beesha karanle ayaan kamid ahay ninkaas waa geeriyooday amar ilaahi ayaa ku degey anaguna waa ku sabarsannahay waa ku qanacsannahay ilaahay subxaana watacaalaahay halkaasaanu meesha hadda aan ka hadlayo taaganahan ku aasnay ilaahay subxaana watacaalaahay jannadaha ka waraabsho ilaahay subxaana watacaalaa haw dembi dhaafo ilaahay subxaana watacaalaa anaga naga sabar siiyo inta islaama oo noo soo gurmato oo nala duugtayo nala aastayo nala howlgashana dembi dhaaf allah siiyo marka intaas ayaan kusoo gebagabeyaa waxaa ila jooga qaar ka mid ah salaadiinta ayaan rabaa bal iyagan inay nagala qayb galaan tacsiyada iyo weliba sidoo kale suldaankii ay la shaqaynayeen oo aan halkaa maanta ku aasnay waxaan siinayaa mudan shariif soo dhowow wax badan ayaad ka taqaanaa suldaan maxamed deeq isku deegaan ayaad heedeen ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suldaanka insha allahu tacaala saaxiibkeyguu ahaa nin qiimo badanna wuu ahaa taqriiban afar sano ku dhowaadu qeyb soomaaliyeed ahaa nin aad u dadaal badan oo ah qabiil uma dhisnaynaan dhihi karaa soomaaliya u dhisnaa suldaanka insha allahu tacaala xanuuno badan oo ilaahay ku imtixaamaa jiray sida sokortoo kale dhiigkarkoo kale in muddo ah ay deris lasoo ahayn buu ahaa waa ku imtixaanaa nin aad ugu sabrayna wuu ahaa intaan aqoon badan u leeyahay waxaan ogahay weliba jilibtaan hadda aan ku aasayno afar mar shan mar kooma ku jiraan keennay alxamdulilah rabbil ilahay waa ku caafiyey dibaana reerkiisa ugu celinay haddana ilaahay wuxuu qadaray ku dhinto aan haddana ku aasno suldaanka jamaamo ku dhashay qur-aanka ku dhameeyey da ahaan afartan iyo toddoba jir buu ahaa nin aad u dadaal badanna waa ahaa nin sabar badanna waa ahaa nin dulqaad badanoo insha allahu tacaala dadkana ay isu kala socneen buu ahaa waxaan leenahay insha allahu tacaala ehladii uu ka tegey sabar iimaan allah ka siiyo gurigiisa allah u waasiciyo dabeecad waxaan ku aqaano furfurn salaamatu sadri uu lahaa wuxuu lahaa weji furnaan buu lahaa dabeecad wanaagsan uu lahaa cafiguu aad u isticmaali jiray hadday dadka isqabtaan hataa nin cafiska jeclo ahaa weliba raadiye asi dalba ma ahayn nin uqdudlo oo caloosh wax ku haysto oo nin dadka jecel ah nin dabeecad leh u ahaa ma xirxirina suldaanka jazakallahu khayr aad u mahadsan yahay marka waxaan siinaynaa suldaan cabdiqani gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada hoose suldaan marka hore si guud waxaan u tacsiyeynaynaa suldaan maxamed deeq dhammaanteen kadib kusoo dhowow warbaahinta andalus waxaan joognaa quburaha magaalada jilib kullu nafsi daqiiqat ilmawt waxaynu joognaa saad sheegtay adeer quburaha jilib ee lagu aaso dadka waxaan leenahay ilaahay qabriga waasiciyo walaalkeen maxamed maxamuud maxamed maxamed deeq oo ahaa suldaankii beelaha karanle suldaan maxamed deeq sidii raggii u horreeyay bay sheegeen kuwa ka dambeyn idamka ilaahay sheegi doonaan wuxuu ahaa nin khiyaara oo maarataye suldaan shaqada muslimiintu ay u idmadeen mar walba u taagan nin wuxuu ahaa tiisa gaarka ka hormariya midda caamka ah mar walbana diyaaru ah shaqadaas islaamka ee ah tadbiiqu shariica iyo licilaayi kelimatillah iyo in maarataye muslimiinta laga difaaca horarka marka waanu runtii waan murugaysanahay tegiddiis uu naga tegayo ka muslimiin ahaan iyo ka nuqaab ahaanba aad bay noo murugelinaysaa laakiin kullu nafsun daa'iqat ilmowd qadarka ilahi baan rumaysannahay oon ku sabirsannahay waan rumaynaynaa naxdinta iyo murugada iyo ilmaduna nabigaan la wadaagaynaa kii wiilkiis ibraahim markuu nabigu ilmeeyey liya anta yaa rasuul allah maadaa ilmaynaya rasuulka ilaahayow uu yidhi indhuhu yagaa ilmaynaya qalbigu naxaya laakiin waxaan ilaahay raalli kahayn ma dhowranayno saasaan leenahay waxaan markaa u tacsinaynaa gaara ehelkii qaraabadii caruurtii reerihii uu ka tegay walaalkano sidoo kale beeshii suldaanka u ahaa uu shareecada islaamka ku hogaaminayey ee karanle waan u tacsinaynaa muslimiinta bariga afrika oo dhan baan uga tacsinaynaa suldaanku marka dhammaan waxaa leenahay allah inaga samarsiiyo aana u ducayno walaalkeen maarata qabrigan allah waasiciyo marka suldaanka adeer maarata runtii waa maarata booskiisa ilaahay noo soo bixiyo aad bay noo murgelinaysaa laakiin waan adkaysanaynaa ciidamka ilaahay jasaak allahu khayr suldaan cabdiqani ayuu kaasi ahaa suldaan cabdiweli ayaan siinaya suldaan soo dhowow waa isla shaqayseen suldaan maxamed deeq bal intaa ka taqaano iyo bal maanta waxaan joognaa halkii lagu aasay soo dhowow inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa qabuuraha jilib waxaan meeshaan ku aasnay suldaan maxamed maxamuud suldaan maxamed deeq shalay baa la keenay degmada jamac baa laga keenay istaalka jilib baa la keenay istaalka weynaayo jilib uu ku dhintay saakii aan kusoo tukanay jinaasadii haddaan duugnay oo aasnay qabuurihii aan dhex taagannahay waxaan leenahay annagaa kolley ka noqoba ahaan waxa weeye aad baan u murgoonaynaa nin aad noogu qiimo badan ilaahay ha u naxariista suldaan maxamed deeq ilaahay jannatul firdows alaclaa ilaahay geeyo suldaan maxamed deeq wuxuu ahaa suldaan maxamed deeq wanaag baan ku naqaanay waxaan ku naqaanay sabar iyo dulqaad waxaan ku naqaanay laabfurnaan oo cafis baan ku naqaanay waxaan u naqaanay nin wanaagsan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu jannatul firdows alaclaa inuu geeyo suldaan maxamed deeq wuxuu u taagnaa shareecada islaamka inuu difaaco naqiib tawxiid buu ahaa qorigiis iyo booshkiisa u yaalay wuxuu diyaar u ahaa inuu jihaadka waxa weye shareecada islaamka lagu maamulo adduunka daafaha adduunka waxaan halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan dadkii uu ka geeriyooday waxaan kale u tacsiyeynaynaa dad qoyskii uu suldaanka u ahaa iyo gaar ahaan waxa weye eheladii uu ka soo jeeday waxaan leenahay samar iyo iimaan ilaahay naga siiyo halkan waxaan siinayaa suldaan shuceyb oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe sidoo kalena xogeyaha guud ee golaha suldaan soo dhowow suldaan maxamed deeq waa uu geeriyooday ilaahay ha u naxariisto qabuurihii jilib ayaan joognaa bal nabadoon ahaan iyo salaadiin ahaan ee wilaayada jubbada dhexe bal adinkana kusoo dhawaada insha allah بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أن وحن ليه إن شاء الله تعالى ضدك مسلمين تضمان أن ولكن محمد داق وأوغيريودي وحن أتاقنا آسكيسة أن لما أنت أنوان غيريونينا إن شاء الله تعالى إلهي رحمانك يا نوشيك رسولك صلوات ربي وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون واي لما أنت ميشان أسعنا قفل بنو حليه تاريخ يا وقتي أن إن شاء الله تعالى إلهي أن كنا قاناه وأمام الإلهي تدبير واي إلهي رحمانك ما ملكيس يا نقص عضه وأنا dan iyo maslaxa ilaahay raxmaanka asiga noo gartay waanu ku qanacsannahay alxamdulilah waxaan rabaa halka inaan uga tacsiyeyo dhammaan walaalaha muslimiinta ah ee gaar ahaan beesha reerka ee hogaanku u ahaa suldaan maxamed deeq maxamed maxamuud waxaan leeyahay ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan leeyahay beesha ilaahay subxaana watacaala bedelkiisa ha idin siiyo insha allahu tacaala waxaana muhiima inaad soo dedejisaan reerka hogaan la-aan suurtagal uma ahan insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan u tacsiyeynaynaa hooyadeen saciido iyo caruurtiisii waxaan leenahay insha allahu tacaala samar allah idin siiyo dhammaanteenna meesha aan u soconnaa dardaaranka waxaa waaye aan u diyaargarowna addunya masrac alaakhir ku tilmaamay rasuulkeen sala allahu caleyhi wasalam waa beer laga tabcado inta la joogo adduunka loona tabcado aakharo waxaan leenahay wanaag iyo khayrka lagu dadaalo odagaas geeriyoodina insha allahu tacaala masaajida iyo ma artaaya meelaha khayrka waxa loogu daro anoo ku hadlaayo odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexa afkoodii hayeenkii iyo doomiyihii waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhammaan saas ayaa noo taalla waa wada soconnaa waana wada geeriyoonayna insha allahu tacaala walaalkeen maxamed deeq sida u baxayna u bixi doonnaa aan ku dadaalna ilaahay kitaabkiisa waxbarashada diiniga ah cilmiga ah waxaan leeyahay salaadiinta iyo culummada iyo waxgaradka ganacsatada dhammaan beesha reer muransada waxaan idin leenahay waa idin tacsiyeynayna ilaahay idimkiisa bedelkiisa allaha idin siiyo oday nabadeed ayuu ahaa markii ugu dambaysay gar ayaan isla galnay oo islaax beenunaas ah waxaan ku naqaanaa wanaag iyo insaaf xilmi ayaan ku naqaana dulqaad suldaanka waxaan leenahay laa nuzakiya cala allahi axad ilaahi subxaana watacaala qof hadda si gooni ah aan saas u lehna ma jira ilaahi subxaana watacaala isaga ayaa noogu agal badan lakin waxaan ku aragnay daahirka wanaag iyo khayr ayaan ku naqaanaa insha allahu tacaala dhammaanteena sabarka ayaan isu dardaarmaynaa gaar ahaana idaacadda andalus waan u mahad celinaynaa munaasabadda iyo wanaagga iyo kheerka iyo aaska ay nagala soo qayb galeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاس وحو ها سلطان شعيب مركن وحا إلا جوغا سلطان محمود إسماعيل سلطان كابيش حوادلة وساكا قيبكا أه سالادين تكسو قيب جلي آسكا سلطان محمديق سلطان كي بيشا مرسدة حاليكو جيريو دي دقمة جرب أه وحان كسوغان هاي قبوريه دقمة جرب أه ما انت آسكا كاسو قيب جلي بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى هو نحريس سلطان كي إني قيمها بنا سلطان محمد محمود محمد سلطان محمديق وساكي آسكي سان أتاغن هاي ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baynaa inuu ilahay qabrigiisa u waasiciyo kana dhow kuwa la jecelaya marta jeclaa inuu ka dhigo ilahan u baryayna insha allah runtii sudaaqa inta aan ka naqaanay dhowr sano wada shaqayna insha allah nin haddii mar walbood aragtid qoslaayo faraxsan u ahaa uma wallahi intaan ka arkay wallahi u baynaa ilaahay subxaana wataala janal firdows inuu ka waraabiyo ehladii uu ka tegey oo ugu horreysay insha allah dhammaan horta islaamka khaasatan dadkii ula shaqaynaya odayaasha dhaqanka jubbooyinka odayaashii asaga uu ka dhashay beeshii uu ka dhashay khaasatan dadkii ehel u ahaa maamadii maama saciid alaasi ehelkii asa ilmihiisii inta waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala waxaan leenahay idinka sii sabir iimaan annagana waxaa ilahay ka baya inuu ilaahay booskiisii nin khayr baa ilahay noogu soo bedela insha allah beeshin waxaan leenahay haddii waa sudaan maxamed deeq saaki waa insha allah waa tegey ilaahayna qabrigiisa u waasiciyo ilaahan u baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala jalla firdowsa ka waraabi inta aan ka naqanin in khayr badan u ah runtii oo wax walba ku dadaala masaalaxada dhinac walba insha allah mar alle markaad la koontinana qoslaaba isoo weli caaysan gadaasha ilaahay nama fidniyo suldaanka suldaan maxamuud ismaaciil ayuu kaasi ahaa markan waxay la joogaan naqiib xasan daahir cali oo kamid ah golaha nuqabada ee naqiib assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu soo dhawow maanta waxaan ka qayb galaynaa aaska suldaan maxamed deeq suldaankii beesha mursade ee labada juba waa dhowahay ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun maanta waxaan joognaa aaskii suldaan maxamed maxamuud maxamed maxamed deeq suldaankii beesha karanle oo xalay ku geeriyooday labadii saac isbitaalka weyn ee degmada jilib ee walaaya jubbada dhexe ayaan joognaa aaskiisii horta waxaan u tacsiyeynaynaa ugu horreeya dadka uu ka dhashay oo hooyadii dhashay carruurtiisii ehelkii hoose ayaan u tacsiyeynaynaa marka hore waxaan haddana u tacsiyeynaa tacsi u diraynaa dhammaan dadka reer jubbada hoose waxaan u tacsiyeynaynaa labada jubbaba waxaan u tacsiyeynaynaa insha allahu tacaala muslimiinta dhammaan sooma ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta oo suldaanka u ahaa suldaan jufa keliya maahayne waa u tacsiyeynaynaa insha allahu tacaala suldaanku wuxuu ahaa nin wanaagsan weji furfuran intaan ka aqaanay markaad ka hor timaaddo aan ahayn nin wejigiisu duuduuban yahay markabku salaamahayo qosla ayuu ahaa waxaan leenahay ilaahay janna firdowsi ha geliyo annagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo waxa weeye marka intaasaan ugu tacsiyeynaynaa waxaan u tacsiyeynaynaa nuqbada soomaaliyeed meel kastoy joogtaan walaayaadka
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين